bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa daljir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waxaana maanta barnaamijka idiin sahashay shirkadda golis waa maalin talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha nofembar sannada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka a ku maqli doontaan axa ka mid a ciidamada dalka itoobiya ayaa ka baxay qaybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyadoo deegaanadaasi qaybo ka midina ay dib ula wareegeen ururka al-shabaab wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland abshir aw yuusuf ciise oo waraysi siiyey rediyo deljer ayaa ka hadlay safaro uu dhowaan ku tegey gobollada karkaar bari iyo qaybo ka mida gobolka nugaal ee puntland waddanka isutagga imaaraadka carabtana waxaa ka soconaya shir ay ka qaybgalayaan maamul goboleedada dalka iyo xubno ka mid a madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba muxuu yahay shirkaasi barnaamijka xulashada ayaa kaga bogan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka xulashada inta aynu ku dhex jirna ayaa maqli doontaan dhegaystayaal marka horese warkii dunida iyo qadar cawl ismaaciil
maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay inaysan qaabili karin qaxooti kale oo dib uga soo laabta dalka kenya islamarkaana taga deegaanada jubbaland maxamed warsame darwiish oo ah wasiirka arrimaha gudaha jubbaland ayaa sheegay in qaxooti badan oo kenya ka soo laabtay ku sugan yihiin deegaanada jubbaland wasiirku intaa wuxuu ku daray in maamulkoodu hadda uusan awood u lahayn qaabilaadda qaxooti kale oo dalka dib loogu soo celiyo maadaama sida uu sheegay ay maarayn la yihiin qaxootiga hadda ku sugan magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland ka arrimiso sababta aysan u aqbali karin qaxootigan ayuu ku sheegay in ay tahay inaysan haysan dhaqaalo dib u dejin loogu sameeyo qaxootiga ku soo laabanaya magaalada kismaayo iyo magaalooyinka kale ee jubbaland waxaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga ugu baaqay inay taageero dhaqaale siiyaan qaxootiga soomaalida ah ee ka soo laabanaya dalka kenya ee doonaya inay soomaaliya yimaadaan kuwaasoo ka soo gelaya deegaanada jubbaland hay-adda u n h c r ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa fududaysaa qaxooti badan in ay ku soo laabtaan muqdisho kismaayo iyo baydhabo iyo weliba magaalooyin kale oo dalka ku yaala hase ahaatee jubbaland ayaa weli ka cabanaysa dhaqaale darro ku aadan dib udejin loo sameeyo qaxootiga guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashada dadban ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay uga hadlayaan howlaha doorashooyinka iyo safarro xaqiiqa raadin iyo qiimeyn ay ku tageen deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka war-saxaafadeedka laguma sheegin dib u dhaca ku yimid muddada lagu waday in lagu soo doorto xildhibaanada aqalka hoose iyadoo sagaal cisho ay ka harsan tahay wakhtigii loo muddeeyey doorashada aqalka hoose guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban oo gudanaya waajibaadka loo igmaday ee kormeerka hannaanka doorashooyinka iyo xaqiijinta in doorashooyinku si isku mida u dhacdo dalka oo dhan wuxuu safarro xaqiiqa raadin iyo qiimeyna ku tegay deegaanada doorashooyinka jubbaland iyo koonfur galbeed iyada oo si lamid ah deg deg loo kormeeri doono deegaanada doorashooyinku u dhiman yihiin ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee doorashada dadban safaradaani ayaa lagu sheegay in ujeeddadoodu ahayd hubinta iyo doorashooyinku in dalka ay uga dhaceen si isku mid ah qiimeynta heerka diyaargarowga guddiyada heer dowlad goboleed ee hirgelinta doorashooyinka dadban ee dhanka doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo hubinta guddiga heer federaal ee waafaqsan in la raacay hannaanka doorashada la ysku raacay oo madashu go'aamisay guddiga ayaa intaa ku daray war-saxaafadeedkooda in kormeerkani loogu kuurgalay waafaqsanaanta go'aamadii madasha hirgelinta ee hoggaanka qaran ee soomaaliya ee lagu hubinayay qoondada haweenka ee xildhibaanada golaha shacabka ee laba kun lix iyo tobanka iyada oo dabagal lagu samaynayo qoraal rasmiya oo guddigu horay ugu gudbiyey guddiga heer dowlad goboleed halka warkaas idinka imanaya waa efemyada daljir waddanka morocco ayaa tan iyo jimcihii lasoo dhaafay ay ka socdeen banaanbaxyo shacabku ay uga soo horjeedeen dil loo geystay ninka ganacsan jiray kalluunka ninkan ayaa la sheegay in jimcihii lasoo dhaafay uu u dhintay xilli uu isku dayey inuu dib u helo kalluunkii iibin jiray oo la sheegay in boolisku ay ka qaadeen islamarkaana uu isku dayey inuu xoog ku furto kalluunkiisa oo lagu tuuray gaadhiga qashinka qaada waxaana la sheegay in la jiirsiiyey gaadhiga arrintan ayaa sababtay carada shacab badan oo hore ay u soo martay awoodda boolisku ay u isticmaalaan dadka saboolka wuxuuna dilkani noqday mid kiciya shacabka dalkaasi morocco oo aan inta badan lagu aqoon kacdoonka noocana dowladda marocco ayaa sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dilka ninkan kalluumaysatada ah loo geystay iyadoo booliska lagu eedeeyey inuu sharciga jebiyey walow ay weli socdaan mudaharaadyo ay shacabku dhigayaan xukuumadda marocco ayaa doonaysa inay arrintani qaboojiso iyadoo ogsoon in dowladda tunuusiya ay sidan oo kale ugu burburtay kadib kacdoon ka dhashay wiil gadan jiray khudaarta oo boolisku dhibaato u geysteen kaasoo isgubay sanadkii laba kun iyo koob iyo toban falkaasi oo uu ka dhashay kacdoonkii shacabku ku rideen dowladda dalkaasi ka talinaysay muddo soddon sano ah warkii waa naga intaasi aan dib idinku celiya qaybaha hadha ee barnaamijka xulashada iyo axmed maxamed nadiif
mahadsanid khadar aan ku bilaabee labadii isbuuc ee lasoo dhaafay ciidamada waddanka etoobiya waxay banneeyeen fadhiisimo dhowra ay ku lahaayeen qaybo ka mida bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya tallaabadaasi waxay sababtay in deegaano cusub oo ay ka baxeen ciidamada etoobiya ay dib ula wareegaan ururka al-shabaab iyadoo meelaha qaarna laga soo sheegayo amni darro gobolka bokool iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta soomaaliya waxaa lagu warramayaa in ciidamada etoobiya ay ka baxeen islamarkaana laga cabsi qabo inay la wareegaan ururka al-shabaab haddaba iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaana ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dibadda ee baarlamaanku waraysi uu siiyey rediyo daljir waxa uu ku sheegay in iska warqab la-aani ay sabab u tahay kabixitaanka ciidamada etoobiya ee maalmihii lasoo dheefay ay banaynayeen deegaano ka tirsan bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya koonfur galbeed waa gobolada hadda maanta ee marka loo fiiriyo annaga maaragtay kursidoogameedka ee annaga maanta aan baarlamaanka ku fadhino uu kasoo jeedo waana maqlayay runtii xildhibaanada saaxiibadayda ah qaar ee hadda bakool ku sugan kabixitaanka ciidamada iyo maaragtay sida saameyn ay ugu yeela ku nool daran guud ahaan horta abisaan iyo dowladda soomaaliya maxay isla meel dhigeen sharci ahaan doogelid iyo bixid wada shaqayn runtii ciidamada amisom shacbiga soomaaliyeed iyo ciidamada maaragtay masalan amisom xiriirkoodu aadkee maaragtay iyo maamulada markii hore oo aan aad maaragtay loo bayaaminin oo aan loo cadaynin oo aan dadka soomaaliyeed dowlada soomaaliyeed in ku xisaabtanto loo baahnaa ayaa muddaa horta inay meesha ay ka maqan yihiin marka xilligay soo gelayaan iyo xilliga ay baxayaanba waxaad moodaa in meel ka baxsan awoodda dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay ka imaanayso
waa tahay marka ma waxaad leedahay qorshe la-aan ayay arrimahaasi ku dhacayaan iyo iska warqab la-aan aniga sida dhabta ah ee xaqiiqada aan u arkayo waa midda maxaa yiri dowladda soomaaliyeed waa midda iyada baahideeda iyo meelaha iyada ay danaynayso in ay maaragtay gacan ay ka siiyaan ciidamada amisom qorshaheedu waa midda iyada leh waana midda iyada meeshii mudan haddii laga soo baxayo iyo haddii ciidan la geynayo wakalada inay wax ku yeelato iyada boqolkiiba maaragtay na sagaashan looga baahan yahay haddii marka ay iska timaado dowladdii soomaaliyeed oo aanan ciidan ahaan iyo dowlad ahaanba aan warba u haynin oo iyadoo aan ku talagal maaragtay samaynin haddii meesha qola ay ka baxdo ciidankaasi dalku doonaha ku afirsado haddii ay baxaan ciidankii islamarkii horey ee meesha ka buuxin lahaa haddii aan dowladda soomaaliyeed lagala tashanin oo aan ciidamadii soomaaliyeed buuxinin taa micnaheedu waxay noqonaysaa halkii maaragtay eer laga filayo inay ceeryaamo ka timaado mar walibana shacbiga ayaa dhibaatadaasi tan ay dusha oga dhexayso noqonaysaa sida hadda maanta ee tieglow hadda ee ay jirto oo aan runtii wax aada looga xanuunsada ay tahay in askari soomaaliyeed caruurtiisa lasoo baqday inuu maanta uu tilmaamayay ruux marbayse yaabeynaydiisu inay iska maaragtay dheefilayeen oo ay dusha kusoo xambaareen ilaa iyo xukun ay ka yimaadaan caruurtoodii intaayo lamid oo maadi ahna dhibaatadaas sidaas oo kale inay dusha oga dhacday meel keliyana aanan ahayn hadba martii meel oo haddana ay soo xiriirsadaan haddana galabtii kasoo hoydaan taa guud ahaanba yani habdhaqanka ee beryahan dambe ee amisom oo ay ka wada siman tahay ay noqdeen ciidamadeena in ay saamayn ku yeelatay marka intaasoo dhan waa arrimo runtii u baahan xal dowladda oo hadda maanta iyada isu diyaarinayso doorashooyin ee dadkii soomaaliyeed oo ayaga indhaha ay ku hayaan eebaasi hanaanka sida doorashadaasi caalamkaasiina ee isagana ee isaga soomaaliya la barbar istaagan ee taageerada isagana hadalhayntiisa ay u badan tahay eeway doorasho maanta dhabaad ku hirgeli doonta haddana in dhinac kale looga furo dowladda maaragtay xaalad deganaansho la-aan ee keeni karta amniga waa arrin laftirkeeda u baahan in aad maaragtay loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo- looga baaraantago waa tahay xildhibaan brofesor dalxa labadii isbuucee lasoo dhaafay ciidamada etoobiya waxa ay baneeyeen fariisimo dhowr ah oo ay ku lahaayeen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya tallaabadaasi waxa ay sababtay in deegaano cusub al-shabaab ay qabsadaan iyo meelaha qaar amni xumo ayaa laga soo sheegayaa ka bixitaankaasi waxa uu sababay qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo deegaano ay maamuli lahaayeen hadda gacantooda ka baxay dareenka shacabka iyo dhibaatada ay qabaan marka sidee ayay idin taabanaysaa eh, maadaama eh, aad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka horta soo bixitaan ciidan amisom ee dalkuu doon ha ahaadee wax bilow ah maaha danasaan kuu sheegay horey shabeellooyinka ayaa ciidamo sidaas oo kale ee maaragtay uga soo baxeen guuryadan hadda maanta ee beri dhowey weerarka ay kusoo ekaysiiyeen qolyahaasi waxaad moodaa in maaragtay ay saldhig muhiim ay ku lahaayeen ciidamada amisom oo ay maanta markii ay soo baneeyeenna kuwii dowladana kasoo dhinac baneeyeen ee inay maanta dowladda ay ku weyday kolkiiba sideetan maanta ee meelihii ay gacanta dowladda ay iyadu maarata gobolka shabeellaha hoose iyada ay ku maamuleysay maantana sidoo kale meelo kale ayaa iyagana aan ka baxsanayn ee maaragtay maaha keliya ee maanta ee bakool ama baay ee meelaha laga soo baxay etoobiyaanka xataa sidaas oo kale ayay burundi oo uga soo baxay maaragtay ee markii iyagu laftirkooda weerar lagu ekaysiiyey ee meeshii maaragtay leebo iyo maaragtay dhammaan maaragtay ee lal maaragtay ee aanan hadda ee sheekada tan ee aanan nagu cusbayn ee ay ahayd mid iska soo noq noqotay laakiin xadiidka wuxuu leeyahay laa yuldabu lmu'minu maratayn min juxrin waaxid ninka mu'minka ah hal god maaha in laba jeer laga wada qaniino haddii maday iyo sidaan oo kale ee ay dhacday ee ama maaragtay ee gobolada ha noqdana ama koonfureed ama maaragtay bartamaha ama meeshii kale amisom ay ka howlgalaan dowladda soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay tallaabo qaado oo islamarkaana ay arrimahaasi iyadu ay u dhaqan gasho waxa maaragtay arrintaasi salka ay ku hayso maanta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed waxaan ognahay ciidan saaran una qabateen oo aan hor intii loo baahdo ee dowladda soomaaliyeed awood aanan u lahayn inay iyada ee maaragtay ee ay ku hubayso inay yihiin oo aan maanta heli karin awood inay maaragtay ciidamada cirkaa helikobtaro oo ku dagaalamayo inay maaragtay ay helaan inay maaragtay doonyaha dheereeya ee maraakiibta ee badaha maaragtay isaga goosha maaragtay inay ay dowladdeena inay hesho ama qabateen baa ka saaran gantaalaha dhaadheer iyo madaafiicda kusota xoogooda dowladeena soomaaliyeed maanta heebi aramiska waxaa ka saaran cunaqabateen ciidamadeeni ayaa laftirkooda cunaqabateen kale waxay ka saaran tahay dhaqaalaha oo mushaharooyinkoodiiba aanan si joogta ah iyo daryeel aanan u helaynin waxaan ognahay in hadda ee raashinkii ee xataa iyaga ee la siin jiray inay dowladihii bixin jiray inay hoos u dhigeen oo ay goosteen maaragtay ee qayb aanan looga maarmin maaragtay ama inay helaan runtii anoo ku ammaanaya ciidanka qalabka sida soomaaliya sayidooda kala duwan ama xooga ha noqdo ama booliska ha noqdaano ama nabad sugidda ha noqdo ama ama isluubka har iyo habeen ayagoo shaqaynaya eena maanta ee ku sabrayaan maanta mushaargaridaasi ee runtii agab xumadaasi maanta raashinkaasi oo dalkooda iyo dadkooda inay u adeegaan waanigii ay sugaan oo ay difaacaan oo ahaadeen maanta ay gaariyihiin haddana wax badan oo maanta ay dowladda soomaaliyeed oo laga haawiyo oo aan dunidan maanta anaga aan ka tirsana ee carbeed ee aan dhowr jeer arrimahaasi aan u bandhignay qaraaran ay kasoo saareen in la dhiso ciidamada soomaaliyeed dhaqaala ahaan loo dhiso awood ahaan loo dhiso niyad ahaan loo dhiso daryeel ahaan loo dhiso ubadkooda iyo ayaga aanan ka fikirin waxa ayaga ay maanta ee ay doonayaan inay mustaqbalkooda maaragtay iyagana inuu gaaro maaragtay mustaqbalka inta kale ee ayaga doonaysa inay ammaan kale in la siiyo ay mudan yihiin ay yihiin ciidamada qarabka waa si baan mudanka soomaaliyeed uu ansixiyey in generaalka soomaaliyeedna boqol dollar uu qaato askariga bedlaha ahna in boqol dollar qaado iyo ee saraakiisha iyo iyo iyo iyo badleyda iyo darajooyinkooda iyo xililka ay kala hayaan inay wax ku kala qaataan ee dadwalkan ku jira iyo xataa ay kan badlaha ah inaysan isku mushaar noqonin ay kala maaragtay yeeshaan maaragtay darajooyin oo ayaga ah sida ayaga ay isku maamulaan oo ama ciidan lagu yaqaano in dowladnimadeeni la waafajiyo wax badan ayaa dowladda soomaaliyeed dadaal iyadoo maanta lasii wado haddana ay maanta ay ka dhiman yihiin waana waxa loogu talagalay ayaadna marka qaar aada is leedahay markii adiga aada arsid xaaladaha isku soo aadaadayo iyo duruufaha lala eeganayo iyo xilliyada maaragtay waxyaabaha aan munaasabka ahayn ee lala imaanayo ayada looga faa'iidaysanayo tabardarada iyo dhaqaale xumida iyo maaragtay sida maanta ee iyada ay u kala qaadsan tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland abshir aw yuusuf ciisi oo waraysi gaara siiyey rediyo daljir ayaa ka hadlay safar uu dhowaan ku kala bixiyey gobollada bari karkaar ee qaba ka mida gobolka nugaale puntland wasiirka ayaa sheegay inuu booqday dhammaan xarumaha waxbarashada ee gobollada uu booqday isagoo sheegay in si habsameel ah u socoto tacliinta gobolladaasi wasiirku waxaa kale oo ka hadlay dhismo iskuulle ay wasaaraddu dhisi doonto dhowaan kuwaasoo laga dhisi doono deegaanada badda xiga tirada iskuulladaasna waxa uu sheegay inay gaarayaan saddex iyo soddon iskuul wasiirka waxaa kale uu ka hadlay arrimaha ardayda barakacay ee gobolka mudug iyo sida wasaaraddu ay la socoto arrimahaasi isagoo sheegay in wasaaraddu ay si dhow og tahay ardaydaasi iyo goobaha ay ku sugan yihiin cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan xarunta daljir ee garowe ayuu wasiirku u warramay bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan ku salaamayaa safarkii aan bari ku tegey insha allah safar ballaaran buu ahaa oo aan rabnay inaanu karkaar iyo bariba ku maro safarkayga waxaanu ka bilownay sunujiif dangorayo shaxda iskuullada dhammaan iskuullada qardho ilaa jaamacadda kalabaydh iskuulladeeda carmo eeldaahir ufayn kobdhexaad isku shuban adigu dhammaan iskuulladaas halkaas waxbarashadii ka socotay ama jaamacada ha noqoto ama kolleeja ha noqoto ama dugsi hoose dhexe sare ha noqoto insha allah arrintaas aanu maaragtay aad aan ugu kuurgallay midda labaad waxaan ugu kuurgallay ilaa soddon iskuol oo aanu ka dhismayaala oo aanu ka samaynay maaragtay xagga beriga iskuulladaas runtiina waa soo eegnay waayo iskuullo cusubna waa waa dhisnay iskuullo kordhinana waa dhisnay kuwa dayactirana waa waa waa meeshaas waa ka socotay dhammaan iskuullada aanu soo marray runtii aad iyo aad baan ugu bognay maamulka iyo macalimiinta habka ay u wadaan oo fiican oo loo wada tacliinto ay ka socotay aad iyo aad baan ugu soo runtii aan ugu soo diirsannay habkii loogu talagalaya manhajkii wasaaraddu ay samaysay dugsiga hoose dhexe oo aad iyo aad looga hirgeliyey runtii macalimiintu ay aad iyo aad ugu dadaalaysay baanu soo aragnay tacliintu sidii loogu talagalay bay meesha uga socotay meel kasta aanu maro dadkana dhammaantood waa la wada shiraynay oo baahiyaha guud oo meesha ka jira runtii oo tacliinta keliya aan ahayd laakiin arrimaha bulshada oo dhan insha allah baa dadku nooga warbixinayey aada iyo aad baanu ugu soo diirsanay runtii maridii aanu maray waayo warin dhaadhaamaa la yidhi meeshii aan wax ka dhisaynay ama sidii dayacay markaanu indhahayaga ugula tagnay runtii baahida dhabtaa baad meesha arkaysaa aada iyo aad wixii dee baahiyaala waa soo qaadanay wasaaraddu insha allah si deg degay wax uga qaban doontaa ilaahay idankiis marka runtii aad iyo aad bay ugu faraxsanayn dhulkaas waaya wasiir safarkan ku bad ku aaday gobolada qeyb ka mida siiba gobolka bari muxuu daaranaa muxuu ahaa safarka ma baahiyo waxaa jiray iyo culaysyo gobolka ka imaanayay iyo iskuullada waxbarashada safarkaas wuxuu ku salaysnaa runtii annaga waxa weeye aad iyo aad bay iskuulladu u badan yihiin wasaaradda waxbarashadii waxaa weeye cilmiga amase waxbarashada in la ballaariyo oo miyi iyo magaaloba la geeyo tuulo iyo magaalo weynba la gaarsiiyo meel allaali meesha arday yar yara ama caruur ay joogto maca dadka waaweyn in wax la gaarsiiyo marka runtii wuxuu ahaa intii hore oo anigu haddeer aan joogay dhul badan baan ku kala bixiyey haylaan oo kale iyo sanaag iyo nugaal oo qaybo ka mid ah deeri harsan yihiin iyo mudug dhammaan dhulka waa marmaray laakiin dhulka maaragtay runtii iidhinnaa waxay ahayd dhulkaas bari iyo bari iyo karkaar iyo intaas maaragtay sii roga bay ahayd marka waxay ahayd inaanu isheeda ku soo wada aragno meel waliba oo wax ka socdaanba aynu- aanu aanu soo aragno oo hubinno habsamidii loogu talagalay tacliinta inay ka socoto dugsiyada kornintoodii kuwa cusub dhisidoodii kuwa magarta dayactar maarta dayactirkoodii tacliinta habka u socoto waxaasoo dhan inaan u kuurgallo soo eegegno bay insha allah ahayd wasiir ee, waxaa jiray mashruuc dhowaan ee wasaaradda ay hirgelinayso oo dhismayaal badan oo soddon iskuul gaaraya ee, xaggee maraya hawshaas hawshaas runtii mashruuca noogu fiicnaa buu ahaa muddo badan waxaanu ku taamaynay runtii muddo badan baan waxaanu ku taamaynay in inta badda usii jeeda wax laga dhiso waayo waxaad moodaa dadku inuu badda ka soo xagga kan maaragtay beriga usoo usoo aaday marka muddo badan baanu daba joognay in dhulka badda ah tacliinta aad iyo aad loo geeyo waayo dee dhulka badda waa baddii ugu weyneed baanu leenahay dadka ugu badan baa degan ee, dhul xadaarad libu ahaa marka in maaragtay berrigii loo soo foqo annagoo taa ka duulayna een, dad dha- ya- yar yar oo dhallinyaro ah oo badani ay dhulka ku baahsan tahay mashruuc marka fiican baanu helay oo saddex iyo soddon iskuulah jariiban garaacad ilaa laas qora inta ka dhexaysaanu ka dhisaynaa haddaa la bilaabayaa een, meel ee, meelka runtii intaa haddii la dhiso een, waxaan markaas runtii aanu aanu aad iyo aad ugu farxi doonaa dhismayaashaas markay dhacaan in dhallinyarada baddaa iyo intaas xeebaha usii jeedo oo dhan runtii ay iskuulla ku filan helaan oo gabar iyo wiilba runtii tacliinta ay u baahnaayeen ay ka helaan insha allah dhowaan baana la bilaabaya arrintaas waana mashruuc runtii noogu weynaa weeye Ee, wasiir ee, mashaariicdan soddon iyo saddex iskuul dabcan ee, waa howl culus markaa fiirisid yaa wasaaradda ka taageeraya ma dowladda puntland ee, unbaa ku eg tahay oo dhisaysa puntland ha isku tashato ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay dabcan iskuulo badan lagu dhisay meelo badan wasaaradda yaa ka taageeraya ma cid kaloo gacan siinaysaa jirta aad baad u mahadsan tahay Een, horta puntland ay isku tashato runtii waa baaqaas waa baaq aad u weyn Een, dhulkaanu soo maraynay waad yaabaysaa magaalooyin baad arkaysa dadku intuu isku tashaday aad yaabaysaa waxay qabsadeen soo maarta biyogelin hadday tahay haddii dhulkii oo magaraysaa ay- nadaafad ay u sameeyeen hadday degaanka ilaalintiisii sababto waataad aragtay dhulkii dad baa xaalufiyey oo dhirta iska jaray waxba u garanayn marka runtii ilaalinta maaragtay degaanka hadday noqoto aad iyo aad dadkii magarasa waaweynaa oo iyaga naftooda magaranaysa ay waxbarasho iyo maaragtay soo wata marka hadeer mashaariicatan waxaa jirta dee hay-ado maaragtay runtii wasaaradda waxbarashada een, dee gacan siiya een, hay-adahaasaa runtii een, maaragtay een, ay u badan yihiin iskuuladatan hadeer maaragtay la dhisaayo waayo waxaa jira een, maaragtay een, saddex iyo soddonka iskuul hay-adihii awalba maaragtay wasaaradda waxbarashada maaragtay een, saaxiibka la ahaa ee wax dhisi jiray ayay u badan yihiin insha allah waayahay wasiir ee, waxaa dhow ee, sanad dugsiyeedkii oo haatan ee, muddo bilaa ay ka harsan yihiin ee, waxaa jirtay dhowaan in midowda yurub oo wasaaradda waxbarashada ka taageeri jiray dhinaca waxbarashada tacliinta sare in ay kharashkii ay dhimeen Ee, xiriir daba mala samayseen midowda yurub hay-ado kale booskii ma buuxiyeen xaggee wax maraya arrintaas haddaa faahfaahin ka bixisa waa run een, horta runtii een, bani aadmiga horta ilaahay baa maaragtay een, baahidiisa dabooli kara laakiin haddaad hay-ado iyo ba- inta badan aad sidaad weligaa iyo wax ku siinaya horta runtii in qofku ka xoroobo weeye oo puntland isku tashato marka la leeyahy waxa weeye shacabku isagaa isku tashaday iskuullada ugu badan wey bay puntland leedahay runtii Een, waayo markaad socotid baadna arkaysaa tuulo iyo meel waliba iskuul baa ka dhisan runtii waxa weeye dadweynaha ayaa sharaf leh baa ka qayb qaatay maamul iyo iyo dowlad iyo shacabba dadku wa isku- wa isku wa isku filaadeen runtii waa run iyuudud runtii mudday nala soo waday aan yarayn laakiin haddeer waxa weeye een, way ka baxday waa taad ogeed berigii dhoweyd iyadoo ka baxday runtii oo waxaan u malanayaa wax yar baa baa ka harsanaabay sanadkii dhowdba haddeer haddeer dhamaatay laakiin wasaaradda howlo badan bay ugu jirtaa runtii inay iskuuladeeda maaragtay een, iyo imtixaamadeeda iyo insha allah ay dadkii dadweynaheeda la kaashato marka ma iilanayso insha allah berigii dhoweydba waa taad arkay sida fiican ay maaragtay ay u hirgashay weliba ardadu sanadkii sanadkii dhoweyd bay u badnayd sanadkan waa kasii badan tahay insha allah taasuna waxa weeye waa laga ka soo kabanaya ilaahida wasiir ee, wasaaraddu ee, ee, dhowaan dabcan ee, itixaamay qaadi doontaa itixaankii ee, xaggee wax marayaan ee, iyadoo aynu la socodno in ee, meelo badan oo dalka ah ay haatan colaada ka jiraan oo dabcan laga yaaba in waxbarashada ay saamayso sidee wax u maaraynaysaa runtii waxa weeye iyadoo horta dhulka badankiisu runtii dee dhulka puntland horta waa dhul runtii nabadgelyo ah guud ahaan gaar ahaan meelaha dee shaqaaqooyinku ay ka jiraan runtii ay muduga ugu jirto runtii waa la soconnaa laakiin bahda waxbarashadu aad iyo aad bay ugu diyaar garowday runtii ardada inaan waxba ka inaan waxba ardada ka naaqusin haddeer waxaan ku boorinaya runtii meelaha maarata shaqaqooyin ka dhaceen oo xoogaa ardada laga yaabo inay maarata qaarkood ka soo barakaceen runtii dhulka ay yimaadeen waxa weye waa isla dhulkoodii weeye iskuulladana runtii bahda waxbarashadu meel kastaba ardadaasu joogto inay iskuullada jira gacan weyn laga siiyo weliba gelinka dambe la celiyo oo xoogga la saaro runtii oo ardada iyo dadka soo barakacay dhammaantoodba maaratay gacan weyn dee runtii la siiyo waayo imtixaamadii baa soo dhow insha allah marka sidaanu ku tala jiro runtii waxba ma xumaanayaan waayo waxa weeye sida loo dhutiya ayaa loo jabaa waxa weeye ardadaas runtii meel kastaba ay tagaanba waxay tegayaan iskuullay tegayaan samaysan oo fiican oo hadday eydadka tahay iyo hadday fonfurada tahay weliba special kuwa imtixaamada ku wajahan yihiin intaa maartay meel weliba in maartay baan ku boorinaya bahda waxbarashada in gacan buuxda la siiyo ardadaah si maartay imtixaankii shahaadiga ahaa ay uga qayb galaan ilaahay dankiisa
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
xagaag halkaasaa nagala socotaana waa idaacadda daljir barnaamijkan oo waa xulashada dalka isutega imaaraadka carabta waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey kulamadii qarsoodiga ahaa ee ka soconaya dalka isutega imaaraadka carabta oo ay ka qaybgalayeen madaxweynayaasha maamul goboleedada puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland kulamadan ayaa waxa ay socday muddo ku dhowaad afar maalmood ah ilaa iyo haddana waxa wararku ay sheegayaan in laisku fahmi layaa wadahadalladaasi imaaraadka carabta waxaa la sheegayaa in sanadkan uu galaangal siyaasadeed oo baaxadle uu ka leeyahay doorashada soomaaliya isagoo loolan adag kula jira dowladda waddanka turkiga oo muddooyinkii u dambeysay taakulooyin iyo caawimooyin kala duwan siinaysa dalka soomaaliya haddaba cabdilaahi xuseen xasan cabdilaahi wadaag oo ah qoraa wax badan kala socda arrimaha carabta ayaa waxa uu falanqaynayaa waxyaabaha kulankaasi laga filan karo in looga wada hadlay iyo waxyaabaha ka soo bixi kara haddaba qoraaga ayaa waxaa warramay waryaheena xasan haykal oo ku sugan xarunta daljir ee magaalada basaaso arrimaha anigu waxay iila muuqdaan waxaa la yidhaahdaa howlahaas oo kale interference afka qalaad oo macnaheedu yahay umada carabiga tadakul baa la yidhaahdaa siyaasadaysan oo waxaa jirta turkiga iyo imaaraadka baa competition ku jira ay ku hardamayaan ooy tartan ugu jiraan soomaaliya ciddii taxaaluf ama garab la yeelan lahayd oo markaas waxay aaminsan yihiin turkigu inay iyagu waddankan soomaaliya wax ka qabteen isla markaana maraykanka wuxuu wataa fikradda ah dowladda imaaraadka in ay turkiga kala wareegto arrimaha soomaaliya sababtana waxa weeye turkiga waxyaalaha badan oo dadkaas soomaalida oo xamar degan uu u qabtay in ay ahaayeen wax la taaban karo hadday jidad noqoto hadday isbitaallo noqdaan hadday noqdaan jaamacado iyo macaahid imaaraadka marka ma muuqanin waxa ay soomaaliya ka qabatay gurigii madaxtooyada yidhaahdeen waxbaanu ka qabanaynaa waa dhisaynaa waa hagaajinaynaa anigu madaxtooyada gudaheeda xafiis ku yaalla baan ka shaqayn jiray oo wasaaradda maaliyaddu leedahay maalin walba arki jiray waxa ay ka wadwadaan imaaraadka meeshaas muddo aan u malaynayo sanad kaamila inay ahayd waxay qabteen oo dhan waxay ahayd nuurad iyo xoogaa shamiinta ahoo meelo jajaban lagu feeyey jidkaasoo ay midab u yeeleen madaxtooyada gudaheeda dariiq ah albaaba ay sameeyeen bes wax intaa ka badan ma aan arag oo ay qabteen haddana dawladda imaaraadka iyadii oo waxqabadkeedii uu yaraa bay waxay codsatay in turkiga la cayriyo oo ay iyadu booskeeda gasho wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka waa tuu bar yimid ma garanaysaaye xamar markaa qorshihii uu watay wax kale ma ahayn waxay ahayd lagu soo wareejiya dekeda xamar eerboorkana aan idiin maamulno annagaa wax qabanayna annagaa wax idiin dhisayna competition siyaasadeed oo ay kula jirto turkiga ay halkaa ka wadeen maraykankuna imaaraadku la socdaa waayo maraykanku talis kasta oo magac diineed ku socda wuu ka soo horjeedaa mana ogola
waaya cabdilaahi marka maxay tahay faa'iidada ugu jirta imaaraadka in uu galaangal ku yeesho doorashada soomaaliya waxaan la soconaa warar baa waxay sheegayaan in musharaxiin uu wato imaaraadka
waxa weeye waddankan soomaaliya walaalle waxaad ka warqabtaa inuu yahay waddan meelo badan laga soo galay oo dabiikha la yidhahdo dabiikha carabtaa waxay ku mahmahdaa idaa kasura dabbaaquun shaatat dabiiqa idaa kasura addabbaaquun hadday bataan kuu kariska kuu kariska wax karinaya hadday bataan markaas shaygan karinayo waa fasaadaa fasadal maraqna waa yidhaahdaan maraqii waa fasaado mid walba hadduu dhinac milix kaga daro taa waxay keenaysaa dhibaato marka waddankan waa dabiiqadaas diyaarka iska ah waxaa badan marka dawladaha raba in mid walba ay wax ku darsato marka warka hadda aada sheegaysid waa jiraa war beena ma aha imaaraadka keligeedna ma aha qatar rag bay wadataa maraykanka rag buu wataa etoobiya dad bay wadataa meel walba kenya sidoo kale dawladaha dariska ah dhammaantood waxa weeye marka soomaaliya waxaa ku shidan green light wax la yidhaahdo marka sidaa darteed baa waxaad arkaysaa waxaas ku furan soomaaliya oo tooshka cad ah ama tooshka cagaaran ah waxaa lagu eeganayaa sidii waddankan dawlad walba ay u heli lahayd sabortaris ay iskaashi yeeshaan khayraadka soomaaliya ku jirana marka dambe ay isla kaashadaan sidii ay loo soo saari lahaa oo markaa dawlad walba interestigeedii ay u fushan lahayd waa kaa taasna waa noocaas
marka maxay saameyna ku yeelan kartaa arrintan doorashadii soomaaliya ee la filayey in ay ka dhacdo taasoo ah doorasho dadban laba kun iyo lix iyo toban iyadoo in badan beesha caalamka ay sheegtay in dib u dhac badan uu doorashadii ay ku timid dad badan baa waxay qabaan in doorashada aysan waktigii loogu talagalay ay dhici karin marka haddiiba galaangalka noocaas oo kale uu jiro muxuu noqon karaa mustaqbalka soomaaliya
horta doorashada mar walba in dib loo dhigo waxa ka shaqaynayay waa damuljadiid doorashada waxa ka shaqaynaya in mar walba la carqaladeeyo in waktiga lasii dheeraysto waxa howlahaas oo dhan isku dibbaridayay waa nimanka la yidhaahdo damuljadiid oo xasan sheekh iyo saarax cabdiqaadir iyo ragga lamid ah ay wateen qorshahaas hase ahaatee international community-gu ma ogolaanayo waayo dawlado badan oo waxaa jira ka soo horjeeda nidaamkan damuljadiid ay wataan ilaa waxaad ka warqabtaa damuljadiid ilaa hadda inayan ku najixin oo marnaba ayan ku liibaanin xaggii nabad samayntii dimuqrasigii dimuqraadiyaddii samaynteedii abaabulkii midnimada wax ay haba yaraatee ee kasoo dhalaaleen ma jirto waxa keliya oo loohan karo waxbay qabteen waa iyagoo amisom kaashanaya inay dhowr tuulo ka saareen shabaab marka nimankan haddaba waxa weeye qorshahooda waxaan aqbalaynin oo aada la socotaa shalay iyo daraataba international community reportigii ay soo saareen inay aada ugu dhaleeceeyeen gruubkan federaalka ah oo xamar jooga oo ay leeyihiin qasbaa socda gobollada laftooda waa canaanta laakiin canaanta waxay u badnayd federaalka marka sidaa darteed waa waxaan suurtoobi karin doorashadii oo inta dib loo dhigo haddana mar saddexaad lasii carqaladeeya laba jeer horaa dib dib u dhacdhacay
waaya cabdilaahi arrinta kale ugu muhiimsan waxaa jirta in meelo badan oo ka mid ah soomaaliya ciidamadii etoobiya ay faarujiyeen oo gobollo badan oo soomaaliya ka mid ah ay dib ugu soo laabteen ururka al-shabaab arrintaasi caqabad ma ku noqon kartaa doorashooyinkii ee dalka soomaaliya ka dhici lahaa gaar ahaan muqdisho oo la leeyahay ammaankii khatar buu ku jiraa
haa caqaladaasoo kale waa wax saameyn yeelan karta saameyn bay yeelan kartaa laakiin waxaad ka warqabtaa shabaabka magaalo weyn oo hadda ay joogaan ma jirto magaalooyinka waaweyn lo loo yaqaano magaalo weyn ma joogaan waxay isku badan yihiin tuulooyinka marka doorashadii haddii lagu dhaqsado oo si very objective ahoo yacni tangible ah la taaban karo loo fuliyo aan lala daahdaahin oo waktiga munaasibka ah hawsha la socodsiiyo waxa weeye waa la dhammayn karaa waa la hirgelin karaa iyadoo shabaab ayan kusoo duulin shabaabna awooddooda hadda ma dhamma inay maaragtay yacni magaalooyinka waaweyn qabsadaan laakiin hadde waxaad og tahay in siyaasado badan waddankan ay ku dhex jiraan oo etoobiya xataa aynan ka marnayn sidii lagu carqaladayn lahaa soomaaliya oo aynan raalli ka ahayn marnaba in dawlad soomaaliyeed oo xoog leh oo doorasho ku timid ay soomaaliya ka dhisanto etoobiya oo ugu horeysa ma ogola taas waxaa hadda uga baxayso carqaladeynaysana waa laba sababood mid waa etoobiya gudaheedii oo revolution baa ka jira kacdoon oo dee waxay rabtaa ciidankeedii inay meelahaas ku buuxiso mucaaridka la dagaalanto ta labaadna waxa weeye iyada oo u talagalkeedaba uu yahay doorashadan hadda socota yeenan najixin yeenan hirgelin waayo haddii hirgasho oo halkaa dawlad quraf badan ka dhalato etoobiya dan uma aha bay aaminsan tahay marka waxyaalahaas oo dhan baa jira
adeegga waa'ikan waa adeeg u sahlaya macaamiisha in ay ogaadaan macmiilkii ay waceen ee uu ka dansanaa moobilku ama aan la heli karin marka uu daarto ama uu hawada dib u soo galo garaac xidig boqol siddeetan iyo shan xidig sagaal eber xidig afar gees haddii markii hore ee aad wacday kugu yidhi waa dansan yahay ama uu kuu muujiyey calaamad sheegaysa in aan la heli karin qofka aad wacday adeegga waa'i kan oo ah mid fursadda wada xidhiirka dahab ka dhigaya macaamiishana isku haya had iyo goorba waxa uu si qoraal massej ah kuugu soo dirayaa marka uu daarto taas oo sheegaysa in hadda macmiilkaasi la heli karo waana mid ka mid ah deeqda goolis ugu danayso dadkeeda waayo goolis waxa ay had iyo jeer danaynaysaa in dadkeedu yahay mid isku duuban oo had iyo goor isheli kara iyo dalkeeda oo nabad lagu noolaado goolis waa hooyada isku xidhka bulshada soomaaliyeed goolis waa hoggaanka isgaadhsiinta dalka
waxaagaaga kheyrtana dhegaysanaysaa guud ahaan intaas ayuu ku egyahay barnaamijkii xulashadu barnaamijka maanta waxaa idiin shahashay shirkadda goolis barnaamijka anigu axmed maxamed nadiif aadila socodsiin iyo xarunta darjire abuu hoodle ayaan idinka soo jeedinayay aniga iyo guud ahaan intii gala qayb qaadatayba waxaan idinku dhaafaynaa intaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu